kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada jimcaha toddobaadkan oo ku saabsan aynu ku eegayno dibadbaxyada ay samaynayeen dhaqdhaqaaqyada jenzi oo ah dhallinyaro dalka kenya ka tirsanoo aada uga soo horjeeday biilka dhinaca maaliyadda ama financy bill ee labada kun iyo afar iyo labaatanka oo madaxweyne uu ka noqday inkastoo ay rabshada ka dhasheen islamarkaana dadna ku dhintay dhaqaalo badanna uu ku waxyeeloobay ma yihiin dadaalkan ay wadaan jenzigu mid isbedel xagga dhaqaalaha iyo nolosha ku saabsan mise waa arrimo siyaasadeed mawduuca ay faaqidaada toddobaadkani ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya doctor saalax cabdisheekh oo isagu ah nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo xuquuqda bini aadamka iyo sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ah siyaasi sheekh caana isla markaana ka mida ganacsatada waaweyne dalka kenya iyo cabdisalaan aadan maxamed oo isaguna ah ninka falanqeeya arrimaha bulshada iyo waxbarashada waxaa kaloo yaa isaguna nagala qaybgalaya cabdulaahi calas oo isaguna falanqeeya arrimaha siyaasadda dhammaantood waxay joogaan oo ay si wada jira uga qaybgalayaan dooda falanqaynta jimcaha maanta waxaan ku bilaabayaa cabdulaahi calas bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan u malaynayaa arrintan jayzida dad badan baa xamaasad ka dhawaajinaya laakiin jayz waxaa ka horreysay dad badan oo u soo halgamay wadankan isbedelada ka jira dad baa u dhintay kadib labada kun iyo toddobadii ilaa labada kun labada kun iyo toban labada kun iyo sagaashan iyo toddobadii ilaa labada kun iyo todobankii wadankan wuxuu maraya marxaladda in la helo dastuur cusub waa la helay taas ayaa keenaysa marka xornimada maanta ay haystaan oo ayan wax hadda maanta dhibay ay jirin sidii waagii dowladda kibaki balmoy iyo kenyatta dadka guryaha lagala baxay inkastoo haddana la baxayo laakiin haddana waxaad moodaa wadanka inuu isbedelo iyadoo teknoload casri ay jirto marka jay z waxyaalaha ama generationkan waa dadka dhashay sagaashan iyo lixdii waa dhowr iyo labaatan jir labaatan iyo sideed ilaa sonton jir waa dad marka helay waqti hore dad kale waxay usoo halgameen fursad ay u noqoto marka inay isbedel ku raadiyaan taasi marka waxay keentay wadankii in ayagana dadkii oo dhaqaalihii uu saameeyey wadanka madaxweynaha markuu imaaday cashuurta kor u qaaday ballamihii badan buu ka baxay taas ayaa keenaysa marka qof walba inay taabato dhibaatada wadan ka jirta marka waxaan leenahay waa la taageerayaa laakiin waxay u baahan yihiin in la hago oo loo sheego rabitaanka isbedelka dowladda iyo wadan in la burburiyo laba process ayay kala leeyihiin waa tahay cabdisalaan aadan maxamed
waa salaaman tahay dhammaan ka qaybgalayaashana waan salaamayaa haddaan ku bilaabo gen z iyo taariikhdooda kolley walaalkii calasa ka sheekey laakiin waa inaan sheegnaa gen z-ga sifadaha ay leeyihiin maxay yihiin maxaa loo garan karaa gen z-ga gen z-gu waa group oo dhallinyara oo suu sheegay walaalkii calas nineteen ninety six ilaa iyo twenty thirteen dhasho waay waxaa lagu garanayaa inay yihiin dad leesiya leh oo aan shaqaysanaynin oona raba habeenkiina soo jeeda oona raba inay iska helaan waxay rabaan turo online ay ka bugingareystaan shaqooyinkii dhabta ahaa oo la rabo in la qabtana ka cararayo ma skills miyaa dhib ka haystaa ma fikirka dhib ka haystaa ma naqaano markaaad fiiriso nairobi hadda townkan aan joogno casarkii marka la gaaro waxaa soo degaya niman kamarayaal wato oo aad arkaysid sawirin ay qaadayaan ay sululayaan marka gen z mise horta gen tictok way marka waa in la fiiriyo isbedelka ay doonayaan marmar waxaad moodeysaa inay leeyihiin anag leadership ma lihin waxaan rabnaa inaan isbedel keeno taasna waxay keenaysaa khatar ah in wadankii marka dhexdaas uu ku dhimo dhumitaankaasna marka dhibaatooyin ka soo gaarto dadka iyo dhammaan iyaga naftoodii weli waxaynu gudaha kaga jirnaa bal tacriifka ama sida loo sharaxayo gen z taariikhdooda marka waxaan u gudbayaa doctor saalax cabdisheekh
horta waa in loo fahmaa arrimahan gen z-ga waa un magac la isticmaala laakiin waxaa la ololeynaya wax dadka kulli isla ogyihiin w saa og tahaan kenya waxa waaye dal zaa'id uu tujaar we macnaha waa waa dal oo hodan ah budgetka kenya waa ka weyn yahay marka laisku dara shanta jiraan oo maxaa la dhahaa dowladaha jiraanka ah marka laisku dara shanta waa ka weyn yahay sida sidaad og tahay yani sida jirta waxaa waaye oo lasoo qoray oo auditor generalkana aad aad soo saaray in laxada boqolkiiba lixdan budgetka marka waa dal hodan ah oo dadkiisana ay macluul ku degan yihiin marka qof kasta oo kenya jooga marka waa saameynaysa waxa dhacay waxaa kaloo socday eh, 2020 markii pandemiga aad dhacay waxaa dhacday ganacsiga hoos u dhaca ganacsiga haddaad hoos u dhacay eh, canshuurta hoos ay u dhacday Eh, dowladdana marka waxaa jirta inay deymo badan ay qaadatay oo eurobondki iyo deymo kale oo laga soo qaatay chineeska iyo dal iyo dalka gudihiisaba deymo laga qaatay marka in la bixiyo hadday noqotay waa in canshuurihii kor loo qaada wakti la joogo inay ganacsiga hoos aad yahay shaqaale maxaa la dhahaa shaqana ay jirin dalka Eh, eh, inay marka wax kasta ay kor u kacaan eh, priceska cuntada ay kor u kacda maxaa la dhahaa eh, eh, jaamacadaha loo waaya fiiskii ee ardayda ku akhrisanayeen marka dalka isagoo halka jooga waxaa dhacday marka 2030 2023 in la soo saara ee canshuuro zaa'id u badan marka aftida dadka laga qaaday waqti waxaa dhacday in boqolkiiba sagaashan ay dadka kasoo horjeedeen ee sharciga cusuban oo canshuurta ee dalka marka dowladda marka loo sheego la dhahay waxa ma soconaayeen ee waa inaad wax ka badashaan saaad wax u isticmaal saas wax u isticmaashaan maaha inaad ku dartaan canshuurta ee waa ku gacanseereen ee waa waa diideen ee sharciga xoog ay ku mariyeen marka dhiribka sii jiri waxaa waaye dadka kulli ka dhirfisay oo maxaa lahaa loo dadka ay ka xumaadeen in dowladda ay xoog isticmaashay oo ay marisay canshuura oo dadka ay ogoleen 2023 marka 2024 markii biilkii financeka la soo saaray waxaaba ku jiraanba wax ka sii daran ee dowladda waxay rabtay inay dadka ka qaada boqolkiiba 25 2.5 percent boqolkiiba laba iyo nus gaariga aad wadata qiimihiisa waktiga aad qaadanayso insurance wax maskax aan galaynin ee aa ku jira biilka marka mar- dadka is soo bixiyeen marka waxay ka bilaabatay dad caadi shaqaale ah aajidadka istaageen oo waraaqe qoreen oo ka soo horjeeda sharciga ah marka jenziga waxay ka shidaal qaateen marka dadka ayaga ahaa ma aha wax jenzi ay bilaabeen waxaa bilaabay dad caadi ah oo shaqaale ah oo dowla- oo dad markood dowladda u shaqeeya oo jidadka istaagay oo bixiyey waraaqyo ku qoran tahay waan ka soo horjeednaa sidii marka jinsiga dhalinyarada sidaad aad u isticmaalay sidaad u sheegay sheekha ee weliba oo dahay dad aan shaqaynaynin waaya taa ma jirto waa dad badi shaqo haysta laakiin technologiga sector ka shaqeeya waa dad dhalinyaro jaamacad ku jira waa dad maxaa la dhahaa u soo og dhibka haysta ee ee maxaa la dhahaa waalidiyaal- waalid- waalidiinta bixinaya fees iskuulka dhibka haysta marka waa arrin loo baahan yahay
الشيخ محمد الشيخ محمد إبراهيم شكور halkaa ka sii wad adiguna mar aragtida aad ka qabto jensi
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آه، إن بدن وكمل وحن دهي لها رجع ولا عليها دكاترة ذا وشيء لكن دور قضب عن روا إن عن كدرة ورت سيد الله شيء جنزي وجنريشن Z وأنا age group ضد كوح سنة ذا قارة دلتي wixii laga bilaabo 1994kii ilaa iyo 2009kii bay u badan yihiin waa dad dhowr iyo labaatan jir ilaa soddon jir gaarsiisan wey marka waa dadku markay intay wax barteen jaamacado kasoo baxeen u diyaarsan yihiin inay shaqo qabtaan ama maamul qabtaan marka dadku xilliga majorityga ama bisaylka ugu horeeya weeyaan Eh, taa ka sokow waxay isugu jiraan saddex group iyagu markaasaa u fiiriso waxay isugu jiraan saddex group dad waa dad genuine ah oo doonaya isbedel inuu wadanka ka dhaco Eh, dadna waxa weeye dad ajando siyaasadeed wata oo raba inay ama madax noqdaan ama xisbiya soo dirsadeen ama oppositionka ka socda qolyana waa qolo tuuga oo dadka doonaya inay dhacaan marka saddexdaasay horta isugu jiraan kooska arintan in kacdoonkan waa kacdoon shacbiya inuu dhaco waxaa keenay iyadana saddex qodob mid waxa weeye waxaa soo jiray oo isu soo dulfuulay wadanka dhibaatooyin fara badan oo dhac oo maamulka sida hadda la sheegay soo soo taraakum baa soo jiray dadku halkaasay marayeen fedab bay taagnaayeen oo hadda haddaad fiiriso dowladihii ka horreeyey siday waxu maamuleen iyo sida dhaqaalaha loo cunay iyo mataqaana iyo corruptionka jiray iyagoo halkaa taagan ayaa haddana waxay arkeen corruptionkii oo sidii usii socda waa qodobka labaad qodobka saddexaadna wuxuu ahaa waxaa wixii qarxiyey budgetkii hadda lagu dhawaaqay oo ahaa almost four billion three point nine trillion baan dhihi lahaa three point nine trillion oo bajetkii ugu faraha badnaa marka la akhriyey la fiiriyeyna wax badan oo khaladaadi runtii ay ku jireen marka taasaa kicisay ujeeddada marka la fiiriyo dee in waddanka laga daayo corruptionka oo dhawaaqoodu dhawaaq saxa wey haddii si loo fiiriyo oo dhawa- oo waddanka madaxweynuhuna de waa kii garwaaqsado oo yidhi fiskaalkiina joojiyey waxaad sheegaysaanna waa sax yidhi diyaar baanu ahay inaan idinla hadlano marka kooskooda lama dhihi karo waa koos aan jirin sababto haddii kale dowladdu ma ayna yeesheen laakiin waxaa khaldanaa approachka approachka iyo qaabka loo maray oo waad aragtay waddanka wixii ka dhacay dhiiggii daatay hantidii la dhacay dhibaato weyn bay geysteen iyagoo isku raran oo kuwii saxda ahaa iyo kuwii kale ay isku raran yihiin Eh, waa la boobay weliba dadka aadka loo boobay soomaalida ka mid a luthuli avenue townka xataa islii waxaa la damca in la- mataqaanaa lasoo galo eh, individuals uma- ma soomaalida keliya ma dadko dadko dhan baa la dhacay hantidii baa la gubay dowladda meelaheedii baa marka approach aada u khaldan marka waa barnaamij u baahan in la fiiriyo wadamada deriska ah na la fiiriyo eh, kacdoonku ka dhacay iyo dhibaatada uu ku reebay eh, kacdoonkaas cabdulaahi calas haddii aynu intaas markaa kaga gudubno sharaxaadda kooban ee ay aqoon-yahanadu ka bixiyeen waxaad ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa ama falanqeeyaba ee telefishinada iyo warbaahinta social media aada ugu jira Een, haddiiba qodobkii ugu weynaa oo ahaa biilka ku saabsan ee, maaliyadda ee labada kun iyo afar iyo labaatanka madaxweynihii markiiba u ka noqday maxay yihiin waxyaabaha kale ee ay dalbanayaan madad siyaasiyiinha ka dambeeya mar walba kacdoonku mar unbuu waddan kasta ka kacaa ee, midna waa mid habaysan oo isbedel keena midna waa mid lagu khasaaro sida suudaan iyo ee labada kun iyo labiyo tobanka nigeria ka dhacay iyo waxyaalo badan aqaladaada dhacaya laakiin midna waa mid walaalkii uu leeyahay qaar shaqa ma haystaan horta online-ka dad ku shaqeeya youtube-ka iyo facebook qaar lacago badan bay ka helaan laakiin waxaa jira dad dakhtariin ah dad looyaro ah jamia moscow ad arkaysa dad baa lagu daaweyey dhalinyar baa daaweynaysay Eh, booliista marka dadka la xiro dad baa tegaya waa dad soodonjireer oo looyaro ah Eh, dad waxaa jira political science dad wax barteenaa jira oo labada dhinacba annaga soomaalida dad eh, shareeca sidaan kasoo baxay jaamacada jira suudaan iyo umma iyo Masuud- sacuudiga meelo badan oo ku jira marka horta midan laleeyahay dee dadkani dad iska maalaa yacni meelaha ugu fadhiyaan maaha waxay kusoo aadeen waqti ah waxay u baahan yihiin telefoon jaajarkiisa iyo telefoon iyo data guriga ku jira waagii hore waxaas lama haysan twitter space haddaa fiirisid eh, afarta isbuucoo lasoo dhaafay ilaa shan iyo labaatan milyan oo kenyaan ah ayaa horey gadaal usii marayay marka wakti uu teknolojiyadda eh, fududeeyey eh, wada xiriirinta iyo qaabka ay dadka u wada eh, xiriirayaan ayaa midan kale wadankan waa wadan aada u qani ah saakay haddaad akhrisa generaalka eh, xisaabiyaha guud wuxuu sheegay hal bil hal trilyan in la xaday oo projectyaasha lagu qabtay ilaa lix boqol iyo lixdan iyo afar project ay yihiin iska gosto yani wax jira ma lacagtun baa la dhacayay waa wadan dad yar markii xornimada la heday ay bilaabeen inay u taliyaan eh, wadankii ayagoo eegaya danahaada gaarka ama waxa loo yaqaano elitka wadankan afar qof ama afar shaksi waxay ka hanti badan yihiin laba iyo labaatan milyan oo qof waxay yeelaysa marka wadanka waa la dhacayay booliista la isticmaalayay dadka waa la caburinayay waa la dilayay waa la cabsinayay waxaa la gaaray waqti ah dastuur cusub in la keenay ee bill of rights ee uu sheegaya nool xuquuqdiisa in la ilaalinayo waxyaalo badan ay isbedelayaan maxkamadihii aada moodid sidii hore inay ka xor ka xornimo badan yihiin shacabka ay dad ka aqoon badan yihiin waalidkiina ay taageerayaan marka isbedeladan horta horta wax walba oo la sameeyo kenya ama caalamka siyaasad waay ee, in la hagaajiyo beeca ama sokorta lagu daro ama shidaar lagu daro waa qaab siyaasadeed oo baarlamaanka lagu gaari waa midda lagu dagaalamay soo siyaasad waxaa waye xisbiga in laga hadlo dowladda laga hadlo dhaqaalihi laga hadlo waxaasoo dhanaa siyaasadda waa tahay cabdisalaan aadan maxamed ee waxaad dhegaysanaysaa isla su-aashii baan ku weydiinayaa haddii biilkii laga noqday oo haddana ay weliba dhimaan badan ama baahi badan ay weli soo jeedinayaan rabshadana ay dhaceen maxaa kuu muuqda
waxaan u malaynayaa marka ay bilaaween mudaharaadka inay ahayd un biil- eh, biilkan aan istaajino laakiin markaad si fiican u fiiriso eh, dhimaanka hadda ay sameynayaan oo ah madaxweynaha has- hadigo zakayo hadigo ama ha is casilo waxaad moodaa in arrin ah, siyaasadeed inay tahay taasoona la rabo in dadka oo mucaaradka inay kusoo dhex dhuunteen tiimkan jenzi waxaana waxayna keeni kartaa khatar ah in haddii saas lagu sii daayo oo dalabaadkoodii dhan lasii la siiyo oo weliba ay leeyihiin madaxweynihii iyo baarlamaankiina ha soo degaan ay leeyihiin inay khatar u keeni karto wadanka guud ahaan waxaan ognahay in kenya uu yahay wadan becsharo iyo dadka ay shaqaystaan haddii qalqal yar la geliyo wadankan inuu inuu wadankan horu sii soconaynin wixii yaraa hata la islawaan karo marka waxaan dhihi lahaa un maadaama ay waxay dalbeen la sameeyey inay joojiyaan mudaaraadka lana baaro intii dadka oo dhib ka soo gaaray waxaan u malaynayaa in dowladda qaabka u manajgaraysana uun dulqaad fara badan iyo uu ku jiro annaga u tacsiyeyna dadkii dhib ka soo gaaray iyo kuwii dhintay iyo kuwii dhib ka soo gaaray marka waxaan u malaynayaa in arrintan hoos loo dhigo wadahadalka annagoo fiirinayno dastuurka iyo yacni ruuxa dastuurka inaan wadahadal wax ku dhamayno violenceka iyo gacanka hadalkana la yarayo doctor saalax cabdisheikh maadaama la joojiyey biilkii oo haddana weliba madaxweynuhu uu saxiixay dalabkii labaad oo ay dalbanayeen ku saabsan i e b c da in maaragtay doorashooyinka golihiisii la sameeyo welina ay jiraan baahiyo kale oo ay dalbanayaan ujeeddadu markii horeba waxay biilkay ku koobnayd mase arrimo siyaasadeed baa ku jira ujeeddada waxay ahayd dalka in sida loo xukumahaya la bedela macnaha ujeeddada ma ahayn hal biil ma ahayn haddaa fiirisa managementiga ama resourcekan dalka sida loo loo xukumo waxaa waaye sida loo isticmaalo ama sida loo ururiyo ama sida loo qaybsado waa waa si oo corruption iyo musuq maasuq badan aad ka jira marka ujeeddada waxay ahayd in waa isbeddel badan la hagaajiyo oo ugu horreysa ay tahay horta inay ka noqdaan sharciga hadda sharciga cashuurta oo markaa marinayeen midda labaad oo la rabo waxaa waaye in la bedela dadka oo wasiirinta midda saddexaad oo la rabo waxaa waaya in laga noqdo wax kasta oon constitution ku qorneen oo hagaajinaya waxaa ka mid a prime minister a jira oo sharciga ku qorneen waxaa jira dad la dhaha maxaa la dhahaa chief administrative secretary oo ay diiday maxkamadda ay diiday oo weli la siinaya mishar marka waxaa la siinahayaa budget maxaa la dhahaa dumar maxaa la dhahaa wives of madaxweynaha prime ministeraaga iyo madaxweyne ku-xigeenka waa waxaan ku qornayn sharciga marka wax kasta oo sharciga meel maxaa la ka dhimaya in laga baxa oo dad dalka lagu xukumo sharci constitutionalism marka siyaasad ma jirta ha dr saalax deymaha dowladdu ama ay dhaxashay bankiga iyo i m f ta iyo china iyo dad aada u fara badan baa waxay kuleeyihiin deymo fara badan wadanka ma kuu muuqataa in madaxweynuhu markaa uu ku saxnaan karo in la sameeyo dakli dhaqaale oo dadka iyo la saaro si looga soo kabto deymaha badan horta sidaas sheekha u sheegay qof raba qalalaasana ma jiro macnaha dhallinyaradana ma rabaan ganacsiyashana ma rabaan dadka caadigana ma rabaan qof u dagaaltamahaya dalka hala burburiya horta meesha ma jira macnaha ragga galeen baarlamaanka galeen waxay ugu tageen nin senator oo oo meesha fadhiya oo looga kala cararay oo curyaanne in ay soo qaadeen ay geeyeen ay badbaadiyeen ay geeyeen meel maxaa la dhahaa aad ku badbaada oo gaari saareen oo ka soo noqdeen marka dadka ayaga oo lala digaalo la sheegaya dadka waxay khallaaso keenayiin waa dad wataan calan iyo telefon calan iyo telefon dad dad laguma burburiyo dal waxaa lagu burburiyaa qori qoriga yaa wato dadka laynahaya dowladda dadka laynahaysa iyo dowladda wax wax la socda macnaha dhalinyaro badi oo hadda mar hore la qafaashi waxaa soo bixi haysa in la laayay mid mid shalaa laga soo qaaday boojariga mid kale waxaa laga helay meel dam asagoo la toogtay marka waxaa waaya horta waxa dadka dhibka keenaya waxaa waaya waa sharciga la jibinaya dhibka keenaya sharcigana waxaa jibinahaya dowladda iyo dad dowladda u shaqeeya booliista marka horta dhib dhibkana haysta waata marka cabsida laga qabo jenz jenz qori ma wataan afay ka hadlahayaan telefoon waa wataan calan waa wataan dad noocaa ah dhibka meesha marka jira waxaa dowladda waxay fahmi la'daha oo xaalaadkan yara kulli maqlaysa waxaa la fahmi la'yahay kow qof telefoon wata iyo calan wata see dal idaal u gelgeli waa isbeddel africa wiil ka dhicin waay ha waa technology midda labaad carruurtan yaa dhalay carruurtan dadka waa wada dhalan kulli macnaha kaadaa ku jira kayga ku jira marka caruurt marka dagaalka hadda waxaad ka socdaa dadkii hore iyo dadkii damba macnaha elitki elitki dalka haysteen iyo dadka ku xirnaa iyo dadka ganacsiyaashi oo habkoo kale fahmaayeen oon fahmaynin dalkan sharcigaa leeyahay sharcigiisa waxba lagama raaca macnaha constitutionka waa qoran tahay waxba lagama raaca deymaha marka one point one three trillion oo dayn la soo qaatay wax project oo lagu qabtay male marka daynta anagaan bixinayna shaydaankaan siinaynayaa waay mama macnaha qofka cuni dayntaas ma bixiyo maxaa anigu bixinaya maxaad maxaad loo saarayaa qof ganacsi yar haysto oo meeshan eh, jamia mosque agtiisa ku gadaaya eh, kaba maxaa loo saarayaa eh, canshu- canshuur la og yahay dadka dhaceen marka meesha dadka ay fahmi layihin waxaa waaye waan garanaynaa yaa dhacay eh, dalka yaa dhacay xoolihii waa muuqdaan waa ognaan meesha lagu haayo guddigan waa ognaan marka dhallinyarada waxay soo babixiyeen soo saareen warnimo kaariya aniga ha canshuurina xoolihii ninkaanaa dhacay qofkaanaa dhacay waana kuwaan xoolihii kambanigan iyo kambanigan wey ma fahantay marka meeshasaan isku haystaa tan labaad madaxweynaha laba noocun buu ku bixin karaa eh, deynta inaad canshuuraha kor u qaado iyo inaad qasajiga hoos u dhiga inaad is- isticmaalka hoos u dhiga budgetka hoos u dhiga canshuurta meel kaloo sii geyn kara male meesha ugu dambeeyaad geey haddaad ku sii dara dalka waa kala waa- waa- waa- waa- waa kala soconaya marka waxaa waaye hal un baa u taalla inaad fariisto oo dhaha okay waa inaan yarayna isticmaalka expenditurega inaan yarayno iyo corruptionka inaan yarayno labadaas waa
sheekh waxaynu ku sii siqaynaa gunaanadkii dad baa la laayey dad baa eh, hantidoodii ay eh, dhacan tahay weli raggu siday ku doodayaan waxaa jira nin qalin wata ama mobayl wata ama calan wata in xabad lagu dhufta maaha maxaa kuu muuqda
Eh, horta marka hore de waxaan aan waaminsanahay banaanbaxa iyo qofku inuu fikirkiisa cabiro inay tahay shay eh, loo baahan yahay oo matluuba waa dimuqraadiyadda xorriyadda weeye shareecada islaamka ogol cid walbaa ogol eh, wadankan sharcigiisa ogol inuu qofku marka taa horta dadka in la caburiyo meesha kuma jirto oo wixii xadgudub ee la sameeyey ama la raba in lagu sameeyo waan kasoo horjeedaa marka hadda su-aasha meesha taalla waxay tahay xagee baynu laga sii ambaqaadaa waxaan sidee arrintan loo xallin karaa Eh, mid waxa weeye dhalinyarada jenzigay ku saabsan tahay waxay dhaheen waa leaderless tribeless iyo religion ama qolo gooniya qab- eh, diin gooniya haystaan ma laha macnuhu waxa weeye diimahoo dhan ba isku jiro muslinkii iyo kiristaankii iyo cid walba Eh, qabiil ma laha oo wa- kenyan ahaan bay u shaqaynayaan madaxna ma laha marka laba iyagu way fiican yihiin oo inaysan diin isu kala saarsaarin iyo inaysan qabiil isu kala saarsaarin laakiin madax la-aantu eh, dhibkeeday leedahay iyagu laakiin markay ka hadleen waxay dhaheen haddii madax la magacaabo waa la korrabti garayn qofkiibaa la raadsan eh, corruption baa lagu samayn lacag baa la siini ama waa la dili marka saa darteed annaga mataqaanaa meel aad nagu soo hogaa- annaga dhammaanka iyagaan rabnaa in la hagaajiyo qof kama danaynano ayay leeyihin dadka qaarkood marka la qiimeynaya waxaa leeyahay dadkan waxay ka kooban yihiin dad madaxdii hore caruurtoodii oo aan fursadaha mataqaanaa fursadihii ay waalidiintooda wax ku dhici jireen oo kale aan helin oo dadkii iliidka ahaa waalidkood iyagana raba inay iliid noqdaan laakiin ay u suurtageli ladahay inuu iliid ay noqdaan maadaama dowlad cusub iyo nidaam cusub wadanka uu ka dhashay iyaduna waa aragti kale oo meesha jirta saan sheegay dowladdan waxay dhaxashay een, yacni deymo aada u fara hadda deynta laga hadlaya trillionka one trillionka lala yahay ee hadda lasoo ogaaday waa twenty ten ilaa twenty twenty one intuusan mataqaana ruuto meesha imaninba inkastuu dowladihii hore qayb ka ahaa dowladdan hadda jirta ma aha marka waa waxaan kulaa moogtahay wax isdul saaran oo wadan asaga dhan mataqaana intaa wa- fooda kasoo jeeda inta kala quusay oo b- biyaha ku dhex jira ayuu dhaxlay marka waxay ila tahay Eh, kow waxaa loo baahan yahay horta ar- aragtidooda in la dhegeysto laba qodobna wuu sameeyey oo- oo muhiima madaxweynuhu inuu fiskaalkii ama budgetkii joojiyey Eh, arrintii guddigii doorashada ku dhawaaqideeda inuu aqbalay waxaa hadda marka laga sugayaa eh, arrinta ku saabsan expenditureka ama kharashka faraha badan sidii loo yareyn lahaa waxaa kaloo loo baahan yahay wadanku waa inuu budget yeeshaa ma shaqayn karo wadan aan budget lahayn oo macalimiintii in la baygareeyo oo lacagtooda la siiyo booliskii jidadkii la dhiso bajad la-aan wadan shaqayn kara male waa in bajad la keenaa kii ka khafiifsan oo macquul ah wadankuna ku shaqayn karo marka damaanka ama baahida ama mataqaana waajibaadka marna madaxweynaha qaar laga rabaa iyo dowladiisa qaarna nimankan gen z ayaa laga rabaa inay aqbalaan oo wadankii inuu bajad yeesho waxyaabaha soo kordhay hadda waxaa ka mid a ee oo oo arrintan maaragtay si kale iyagana weji kale siin kara mucaaradkii horey u jiray ayaa hadda waxaa leeyahay dowladdii bay ku biireen oo Raila Odinga iyo maaragtay ragii kale oo la joogaan oo la- marka taasina iyaduna wejigii oo dhan bay bedelaysaa weji kale ayay keenaysaa dadka qaarkood waxay leeyihiin waxay arkeen mucaaradnimadii oo lagala wareegay oo jansi la wareegtay positionkoodii marka inay mataqaana iyaga weli jiraan inay ismuujiyaan ama abay dowladaba ku biiraan baa dood ah baa socotaa laleeyahay marka waa la xallin karaa arrintan iyada ah laakiin waxaan marnaba la aqbali karin waddankan in la dumiyo oo la burburiyo oo la gubo sidii hore u dhici jirtay cabdulaahi calas waxaad eh, ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa isbedeladan hadda soconaya hogaanna maleba la leeyahay jensi wadahadalna waad ku baaqaysaan see loo wada hadli karaa haddii eh, gabagabadii baynu maraynaa eh, een, qaab loo wada hadli karo dadaan hogaan lahayn eh, seeda ku dhici kartaa Eh, madaxweynaha isagoonan wax la fariista ay jirin ayuu ka noqday eh, biilka finance biilka pressure waxa weeye haddii lagu dhaho waxaan iyo waxaanan rabnaa dadkan waxay adeegsanayaan eh, ha- yani awoodda ay kuleeyihiin constitutionku siina xaquuq ah in maadaama ayaga ay wadankii joogaan ay bixinayaan canshuurtii inay ayaga dadka shaqada ka qorin nimankaan doorteen marka waxaan kuu sheegayaa africa dhibka haysta waxaa weeye eh, haddaad eegtid canshuurta Ee, haddaad eegtid nixon toddobaatankii iyo margaret thatcher markay soo galeen labadaba waxay la dagaalamayeen sicir bar maantana waxaan haysto waa asaga intii lala dagaalami lahaa ee masuq maasuqa maxaa yeelay madaxweynihii hore uhuru kenyatta wuxuu noo sheegay in halkii maalin kenya ay dhuminaysa laba bilyan oo lacag kenya soddon haddii lagu dhufto waa lixdan bilyan ee laba iyo toban bilood oo lagu dhuftona waa laba toddoba boqol labaatan bilyan lacagta ka dhiman budget deficitkana waa saddex boqol iyo lixdan bilyan marka haddii la dagaalaan masuq maasuqa tuuganimada iyo xoolaha ee dadweynaha la dhacaya ay dowladda kenya iyo mas-uuliyiinteeda iyo siyaasadeeda iyo shaqaaleeda ay joojiyaan kenya uma baahna hataa inay soo qaadato dayn marka waxaan leenahay oo looma baahna in la helo eh, eh, eh, yacni Hoggaan.
hogaan waxaa yeele hogaanka waa midka raila shalay asoo mucaarad ahaa maanta uu soo qoraya david d ninkaad u doodeysiin lacag baan siinaynaa lacagtaan waxba linkama siinayo ninkaas waa ninka la taliyay madaxweynaha arrimaha dhaqaalaha marka waa wadan siyaasadiisa iyo akhlaaqdiisa siyaasadeed ay quruntay oo u baahan asaga dhamaalaba in bog cusub loo furo waxaan xalka ah madaxweynaha inuu dadka dhegeysto qofka shaqaale markuu yahay oo shaq- lacag la siiyo oo hal malyan iyo wuxuu qaataa afar boqol iyo afartan one point four four million kenya shillings waa ninka kenya ugu lac- u lacagta badan shaqa la siiyey dadkii waxay adeegsaneen eh, eh, eh, xaqo ay leeyihiin awoodda ay leeyihiin constitution xaquuqdiisii madaxweynaha in lala hadlo eh, waa la petition garayn karaya madaxweynaha inuu dadka dhegeysto uu isbedel keeno nimankan hadda eh, eh, wasiiriinta ah toddoba ka mida lixdan iyo saddex sana u yar wadankan wuxuu sheegaya sharciga in retire lagu qaato lixdan ninkii labaatan iyo sideed jiro digrii qabo masters oo goormo shaqeynaya marka toddobaatan jiryaal dabi xafiiska fadhiyaan marka waxaa la rabaa in dadka labaatankan kun laga bixiyo kadibna la ogolaado dadka lixdanka jira inay dadka guraasta u baneeyaan xafiisyada u baneeyaan shaqada u baneeyaan sida kuwan kale usoo shaqeysta kuwaas kuwaas haddii dowladda adeegsatay iyo kuwa kaleba dadka ganacsatada laftirkooda waxaa fiican qalalaasaha markaas jira lacagta iyo alaabta muhiimka ah inaa guryaha geystaan maahan wadan qalalaasa ka jira dad wax walba kaga tagtid wadankan tuugnimadiisa waqti dheer bay jirtaa dadka ganacsatada laftirkooda way ka gaabiyeen maxay labaatan mil ama toban mil xafiis ku taalla iyadoo muqalaas wadan ka jira
Een, ugu dambayntii waxaynu gelaynaa marka talooyinkii sida uu calasba hadda ka bilaabay een, cabdisalaan aadan maxamed Een, maxay kula tahay een, ah, xalku muxuu yahay horta ugu horeynta waxaa weeye deen eh, laguma bixin doono qalalaasi iyo buuq laguma bixin doono sicir barna laguma xalin doono banaankaoo la imaado oo laga buuqo Eh, waxaan u malaynayaa xataa labaatanka uu ka dhawaajiyay calas waxaa weeye ma hubna in dadka hadda qaylina la siin doono in kale ma hubna ma hubno Eh, marka waxaa weeye in dadka ay ay isku laabtaan oo ay fikiraan madaxweynaha dadka u dhegeysto ilaa laana waxaan dareemaya inuu u dhageystay oon warkood maqlay inkastoo ay leed tahay laakiin wuu dhageystay Eh, laakiin arrinta oo ku saabsan in dadka xoolahooda la dhaco si adag loola tacaamulo oona lasoo xasmiyo Eh, dadka oo mudaaraad kicinayna ay joojiyaan oo ay ay ku laabtaan maskaxdooda ku laabtaan wadankan haddii la waayo wadan kale ma jiro sparebat ma jiro meel aadan ma laha intaasaan kusoo koobilaa masantahay dr saalax ah, cabdi eh, sheekh muxuu yahay xalku Ee, xalka waxaa waaye horta qof kasta inay sharciga raaca dowladda inay sharciga raacda dadka oo mudaharada inay sharciga raacaan ee, dadka oo kasoo horjeeda mudaharka inay sharciga raacaan macnaha had dowlad dowladda sharciga ma raacdo ee, marka badi dadka kasoo horjeeda mudaharka waxay leeyihiin dadka mudaharada ayaa sharciga ha raacaana laakiin dowladda nafteeda sharciga raacaydi sharciga haddaa la wada raaca dalkana dhib ma- dhib ma- dhib ma imaanayo macnaha waana la isfahmayaa nabada lagu noolaanaya marka eh, taladaan ka bixin lahay ko waxa waye horta mudaharaadka waxaad ku socdaa in qodobihii hataa aad ka waxaan waa ka noqday actiona la rabaa afka afka lama rabo horta midda laisku haysto waxaa waaye ma lagu aamini karaa adiga waxaan waa ka noqday hay ma ka noqotay aan aragna action noo tus horta asaa la joogaa ma ogii liskuma haysta ma ka noqday mid ku noqnin maaha macnaha waxba ma qabnayn qof dhehaya male dadka kulli waa ogol yihiin ninkii finance bill waa ka noqday laakiin shalay maxay maxay maxay keeneen damar labaad ee markii baarlamaanka la geeyey speaker waa diiday so haddaad sharciga sharciga maxaa dhigayaa speaker haddaad diida ilaa toddoba beri marka la dhaafo sharciga uu noqonaya si automatic ah waa fahansama marka waxaa meesha waa la isqaldahaya marka dhalinyarada waxay u leeyihin anaga ma lihin liida ma lihin qabiilna ma lihin diimahayna waa isku jiraan oo hal diinna ma lihin Eh, macnaha umana baahnin eh, inaan inaan hadalno waxaa waaye waxaan kaa rabnaa un adiga wax adi sheegtay waxaan waa ka noqday notus waa ka noqotay waxaanaan bedelay waa- waa- notus waa bedeshay Eh, budgetka waxaan ka bedelay waxyaabahan sheeg Eh, wa- waxyaaba ilaa labaatan milyan wax oo- a- a- aad sheegay oo oo ku qorneed executive orderga marka implementation waa loo baahan yahay hagaajin aragna soo maha looma baahna marka dheega loo geey meelaha la fariisiyay ninkan waaba sheegay waxaan waa ka noqday waxaan- okay hagaajin aragna midda la isku haystaas waay horta tan kale kenya dhibkeeda musuqmaasuq waay dadka dadkii dhaceen dalka waa joogaan maalin kasta waxay soo fariistaan eh, idaacadaha ayagoo xiran saacada eh, eh, maxaa la dhahaa hal milyan oo dollar ah wax maskax galama marka dalka dalka waa la ogyi dal- ninkan mishaarkiisaan garanaynaa marka shaqo bilaabaan garanaynaa waxaa soo galay waa la garanayaa Eh, because dalkan waxaad leeyahay system cashuur lagu bixiyo qof kasta cashuuraad bixiyaa marka qofka markaa cashuur bixiya haddaad xisaabto ogaan kartaa wax soo gala dakhli ah haddaad isticmaali haya ama aad ku nool yahay gurye iyo gaariyaan iyo maal aan cashuur laga bixinin macnaha maalkaa waa la soo xaday marka waan garanayna waxa waxa oo- oo oo la garanaynin maaha marka haddaad madaxweynaha hadda waan la dagaaltamaya canshu- ee maxaa la musuq maasuq ee waan fasaxayaa hay-adaha maxaa la dhahaa ee investigation ku hagaajiyaan musuq maasuqa inay qabtaan dadka oo dalka dhaceen taas waa hal maxaa la dhahaa oo oo- oo laga codsanayo waxaa markaa laga codsanaya yareey ee, ee, cabinetka afar iyo tobanka dhigaa macnaa ma hayn lacag aan ku aan siina dayna nagu leey fourteen ka dhig labaatan iyo laba waay waa fahansama noo save garay lacagta marka waxaa loo sheegaya waa wax akishona wax u baahan inaan ka naqaashnay inaan fariisanay daagaan loogi maaha marka madaxweynaha waxaa la rabaa inaad dhagaysto dadka dadka asagaa soo dadka dadkiisi waaye waa dadka ayaga- asaga soo doorteen ma aha dad ka soo dhacay cer ka soo dhacay ama ha yaryaraadaan oo dhalinyaro ha aadaana ama odayaal ha ahaadaan marka madaxweynaha laga rabaa ha dhagaysto dadka actionkaas ha qaada dialogna ma baahna inaad raila soo geliyo meeshana ma baahna macnaha waxaan kulli waxa waaye waa indhasaabax waaye macnaha dadka lagu ciyaarahaya waa siyaasiyiinta markay arkeen in powerkii uu ayaga ka tagay uu dadka galay marka inay isku soo noqonaya rabaan businessmankii dadka inay isu keenaan ay dhahaan problemka waxaa waaye dhalinyarada dhalinyarada problemka ma aha adinkaa tuugo ah marka tuugnimada ka soo baxa ee, da- dalka si fiican loola loola dhaqma masha allah aad iyo aad baa umahadsan Eh, markan ugu dambayntii waxaan kusoo gunaanadaynaa sheekh maxamed ibraahim shakuul xalku muxuu yahay
bismi illahi raxmaan raxiim horta xalka in badan oo ka mid a raggii walaalaha iga horreeyaa sheegay mid waxa weeye eh, dadka eh, shacabka in la dhegaysto talooyinkooda eh, qaar ka midana madaxweynuhu u dhegaystay inta ka dhimanna inuu dhegaysto ficilna u bedelo waa qodobka koowaad weeyaan Eh, dhalinyarada jenziga kuwooda genuinka ahna iyana inay ogolaadaan eh, maaragtay eh, inay la shaqeeyaan oo la taliyaan oo qeyb ka ahaadaan dowladda si wax loo saxo eh, qeybta sixitaanka waa iyadana waa waajib dhinacooda saaran wey budget in wadanka loo sameeyo na in maaragtay la- eh, maaragtay inay aqbalaan weeyaan waxaan ku darayaa eh, wadankan qalalaasuu soo maray hadda ka hor intabana ilaahay wuxuu sabab uga dhigay soomaali inuu ku badbaadiyey waa qodob si gaara inaga inoo taabanaya xilligii afgembiga genaraal maxamuud ayaa ilaahay maaragtay sabab uga dhigay inuu wadankan badbaado oo maanta islaamka iyo soomaalida prosperitygooda iyo horumarkooda iyo jiritaankoodaba ilaahay uu sabab uga dhigay haddana doorkii dambe ee iyaduna qalalahsuhu wadankan ka dhacay ee electionkii ee generaalkii booliska haystay generaal eh, eh, Maxam- eh, cali ayaa ilaahay ku badbaadiyey haddana waxaan leeyahay waxaa door weyn qaatay runtii eh, eh, maxaan ku dhaha soomaalida madaxda ah eh, sida walaalkeen nuuraddiin oo warbixin dhaba siiyey oo u sheegay madaxweynaha dadkaani inay shacabkii yihiin loona baahan yahay in lala hadlo iyo ninka la yidhaahdo wasiir ducaale oo hantidii iyo amnigii dalka si degdega gacanta ugu dhigay marka door weyn ayay soomaalidu ku leeyihiin kana qaateen waana ku mahadsan yihiin insha allahna waxaan ilahay ka rajaynaynaa inuu wadankan ilaahay dejiyo oo uu arrinkaani khayr ku dhammaado waa mahadsanta
aad iyo aad ayaad umahadsan tihiin waxaa intaasi ku dhan barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada nairobi waxaa igala qayb galayay doctor saalax cabdi sheekh oo isagu ah dhin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada siyaasadda iyo bini aadanimada sheekh maxamed ibraahim shakuur oo ah ganacsada siyaasi iyo dhaqaalayahan iyo weliba sheekh caana oo ka mid a culummada waddanka cabdisalaan aadan maxamed oo isaguna dhinaca waxbarashada iyo arrimaha bulshada ka faallooda iyo cabdulaahi calas oo isaguna falanqeeya arrimaha siyaasadda inta aynu barnaamijka lamida ku kulmi doonno waa yaasiin cise wardheere nairobi